kala socoteena waa radio muqdisho ku soo dhawaada warwixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray waxaa u diyaara maxamed daahir degane mahadsanid xasan baydhabo bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada warkii caalamka oo subaxnimadan kaga imaanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xereelayaha guud ee qaranka sulaymaan maxamed maxamuud ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada dalka inay ka shaqeeyaan xoojinta iyo horumarinta garsoorka dalka wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dalka uu horumar ku gaari karo dib u heshiisiin iyo wadajir ay wadaagaan ummadda soomaaliyeed duufaano xooggan ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhuftaan deegaano hoostiga gobolka bari ee maamul goboleedka puntland hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka soomaaliya oo magaalada garowe ka furtay tababar ku saabsan ka hortagga cudurka coronavirus iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha taliska ciidanka booliiska gobolka bari oo faahfaahin ka bixiyo howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo oo laga sameeyo qaybo ka mid ah magaalada boosaaso ee gobolka bari maxaabiista ku jirta xabsiga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa la gaarsiiyey deeq isugu jirta raashin iyo xoolo nool akhbaaraadka caalamka ee warkeenna saaka waxaa ka mid ah waxaa soo taraya walaaca haysta qaxootiga eretaryaanka ah ee ku jira qaxooti xeryaha qaxootiga ee dalkaasi suudaan intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana ku soo dhowaada warkii oo dhan xeer ilaaliyaha guud ee qaranka mudane sulaymaan maxamed maxamuud ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada inay ka shaqeeyaan horumarinta garsoorka dalka kaalintoodana ay ka qaataan xoojinta hay-adaha cadaaladda xeeraalyaha ayaa waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in la xoojiyo garsoorka iyo cadaaladda si bulshada ay ugu kalsoonaadaan maxkamadaha dalka waxau carabka ku dhuftay in xuquuqda bulshadu ay ka mid tahay inay cadaalad helaan arrintaasi oo uu sheegay inay lagama maarmaan tahay dowlad goboleedyadu inay xoogga saaraan kaalintoodana ka qaataan
annaga garsoor federaal ahaan awooddeenna iyo kabaacitigeenna iyo maskaxdeenna iyo caqligeenna waxaan ku bixinaynaa inaan ka shaqeyno inta annaga nooga aadan in garsoorka soomaaliya oo dhan uu hormaro waxaana halkan jeclahay inaan oga baaqo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay ayaguna tallaabada geesnimada leh ee dowladda puntland qaaday ay ku daydaan ayaguna aan aragno inaan ka qayb galno xafladda dhagaxdhiga xarumaha dhulka la siinayo garsoorka ayna ka jawaabaan codsiyada uga imaanaya xubnaha iyo madaxda garsoorka dowlad goboleedyada kaleeto oo aan mar kastoo annagu aan booqanno aan u jeedino eeriyooyinka iyo waxyaalaha loo baahan yahay in lagu horumariyo waxaan rajaynayaa inaan garsoorka soomaaliya uu guul gaaro guusha uu gaaraya garsoorka soomaaliyana sidaa ogtihiin waxay saldhig u tahay horumarinta dadka soomaaliyeed maxaa yeelay garsoorku wuxuu qaban karaa wax aysan qof kale uusan qaban karin wax aada xallin karin adiga oo qof kasta si kasta haddii la yeelo qofna uusan waxba ka qaban karin buu garsoorku wax ka qaban karaa marka waxaan rajaynayaa in arrintaa mar kasta dowlad goboleedyada ayaguna aan aragno inaan sidoo kaleeto dhagaxdhiga u sameynayaan iyo horumarinta u sameynayaan garsoorkooda waxaan rajaynayaa ilaahayna ka baryayaa inaan aragno garsoorka soomaaliya cadaaladiisa oo toosan dadka soomaaliyeedna loogu wada adeegayo sinaan iyo cadaalad iyo sharciga oo sarreeya
wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dalkani soomaaliya uu ku horumari karo dib u heshiisiin iyo wadajir ummadda soomaaliyeed inay wax wadaagaan waryahayaga xasan yuusuf cali ayaa warkan inoo hayaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane duraan axmed faarax ayaa degmada galdogob ee gobolka mudug maalinimadii shalay kaga qayb galay kulan soo dhoweyna ay soo qabanqaabiyeen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo maamulka degmada galdogob kulankan oo ahaa is-xog waraysi iyo soo dhoweyn ay u sameeyeen wasiirka ayaa lagu bogaadiyey dadaalada wasiirka ee ku aadan nabadeynta iyo dib u heshiisiinta iyo horumarka gobolka mudug iyadoo sidoo kale ay ka qayb galeen xubno ka tirsan qaybaha bulshada oo isugu jira aqoon-yahano dhalinyaro iyo haween wasiir duraan ayaa ugu mahadceliyey odayaasha dhaqanka waxgaradka qaybaha bulshada iyo maamulka degmada goldogob maamuuska ay ku soo dhoweeyeen wuxuuna caddeeyey inuu diyaar u yahay in howlihii gobolka uu ka haayay uu sii laba jibaari doono wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane duraan axmed faarax ayaa sidoo kale soo hadal qaaday barnaamijyo horumarineed ee loogu talagalay deegaanka in dhowaan laga fulin doono wuxuuna kula dardaarmay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka inay xoojiyaan midnimada iyo dib u heshiisiinta iyo cadaaladda wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdiga hogaaminayo ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay safar shaqo ku marayeen deegaano hoostaga puntland wuxuuna kormeer ku tagay deegaano miya iyo tuulooyin ay ka socdaan labada mashruuc ee taageeraya qoyska nugul iyo kuwa ay anyaxu saameeyeen
aad buu umahadsan yahay waryaheena xasan yuusuf cali duufaano ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhuftaan deegaano iyo degmooyin ka mid a gobolka bari ee maamul goboleedka puntland iyadoo maamulka puntland uu wado dadaal arrintaasi dadka looga badbaadinayo waryahayaga xuseen xaaji xasan ayaa warbixintan inoo soo diray
gobolka bari oo lagu qiyaaso inay ku nool yihiin in ka badan hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo qof ayaa ka kooban ilaa iyo lix degmo sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa jiray dhibaatooyin soo wajahay dadka reer guuraaga ah ee ka agdhow deegaanada kulaalaha xeebaha gaar ahaaneed ee gobolka bari dadka reer guuraaga ah ee gobolka bari ayaa la sheegayaa inay saameeyeen abaaraha ku dhuftay gobolkaasi iyadoo dadka lagu daabulayay gaadiid si loo gaarsiiyo goobo ay ka helaan biyo iyo baad maadaama ay yihiin dad xoolo dhaqata ah xoolaha ayaa kaga dhammaaday abaarta xilligaasi taagneed waxaa iskuday looga gaashaamanayo sameeyey mas-uuliyiinta maamulka puntland si ay u helaan deegaan ay degaan dadka reer guuraaga ah maamulka gobolka bari ayaa labada kun iyo siddeed iyo tobankii war-saxaafadeed ka soo saaray duufaano laga cabsi qabay in gobolkaasi ay ku dhuftaan wakhtigaasi gobolka bari sahdaasha xilligaasi uu maamulku bixinayay ayaa u muuqatay mid looga digayo dadka deegaanka iyo deegaanada ku teedsan xeebta bari waxayna dadka deegaanka uga digeen inay ka guuraan deegaanada biyomareenka ah iyo togaga ayna u guuraan goobaha taagga ah sidoo kale inay kalluumaysatadu ka fogaadaan goobaha looga cabsi qabo in dabayshu ay ku dhufato maamulka ayaa sheegay in laga yaabo in duufaantu ay ka bilaabato xeebaha gobolada bari iyo nugaal oo xilligaasi laga cabsi qabay sidoo kale waxa ay ku adkeeyeen inaysan kusoo guryo noqon inta laga xaqiijinayo xaaladda deegaanka dadka reer guuraaga ah ayaa wajahay xaalad adag oo dhanka nolosha ah maadaama aysan jirin meel ay ka helaan xooluhu badbaado dhanka deegaanka ah qaramada midoobe ayaa sheegay in dabaylihii iyo roobabkii ku dhuftay labada kun iyo sagaal iyo tobankii xeebaha boqooyi ee bari ee soomaaliya ay ku dhinteen ilaa iyo lix qof war qoraal ah oo ay soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in deegaanada ku yaala gobolada bari iyo nugaal ay dad ka badan soddon iyo laba kun oo qof ay dabaylahaasi ku waayeen waxyaabihii noloshooda ay ku tiirsaneed waxay sidoo kale qaramada midoobe sheegtay in dabaylahaasi ay barakiciyeen afar kun iyo siddeed boqol oo qof sidoo kale waxay dabaylaha iyo roobabka duufaanta bawan ay burburiyeen beero guryo iyo waddooyin ku yaala magaalooyinka ay bandarbayla caluule iyo laasqoray
aad buu umahadsan yahay waryaheena xuseen xaaji xasan oo warbixintani ka soo diray magaaladaasi boosaaso caalamkan aynu ku nool nahay waxaa ku nool dad qaba cudurka albiinista ama baraska ee ku dhaca maqaarka dadka soomaaliyeed ayaana laga helaa qaarkood haddaba waxaa warbixintani soo socota wariyahayaga maxamed muuse tarsan uu ku eegayaa nolosha iyo ganacsiga mid ka mid a dadka qaba cudurkaasi oo ku ganacsanaya mid ka mid a suuqyada muqdisho
waxa uu la nool yahay faquuq iyo takoor joogto ah oo ku qotoma abuurista alle iyo midabkiisa gaarka ah oo uu sababo cudurka albanismka tiyo ay u dheer tahay inuusan jirkiisu qoraxda u adkaysan karin maxamed abuukar waddooyinka muqdisho ayuu gaarigacan macmacaanka ku wareejiyaa ganacsigiisa waxaa caqabad ku ah dadka qaar oo lacagta la dhaafa halka kuwana ay u soo jeediyaan ereyo uurkutaallo ku reeba walow bulshada qaar ay si wanaagsan ula macaamilaan bulshadaniyo qaarkooda kor waa kagala kulmaa oo micnaa oo ninkan maxaa waaye ninkan abtigiisa maaha waaray insaan maxaa ku cadeeyey iyo waxyaaba eri oo micnaa oo damiirkaada aogsiinin oo aan la dulqaadan karin dadka qaar micnaa waa kagala kulmaa kaysaas ayaga dhan aniga alxamdulilah waa ku sabraa alxamdulilah shukuuraan taaganaya waxba mu arka waa ka lugeeyaa warkooda dhig mau dhigo dhibaato mu arka warkooda micnaa aniga dhibaato waa u arkan kastoon arko maxaan maxaan samey karaa anaa iska sabra ku qasbanay
fallaaraha cadceedda ayaa guba qaybo ka mida jirkiisa kuwaasoo u sameeya nabarro uusan muddo ka bogsan haddii uu xirto shaati gacmo gaab ah iyo surwaal gaaban dhakhaatiirtuna waxay kula taliyaan inuu ku labisto khamiisyo iyo koofiyado micnaha haddii inta ka hor aan dhakhtaraa wuxuu ii ii sheegay semir waxaa qaadataa dharkan oo gacmo dheeraha iyo dharka oo kuliitiga leh sababtoo ah jirkaaga qoraxda ma xamili kara ma faham iskinkaaga maqaarkaaga qoraxda micnaa ilaaska qoraxda oo falaaraha oo qoraxda ay soo daynayso ma xamili karo naqtar namrahan micnaa adiga ee bukaan waaye oo ii sheegay meelaha qoraxda ay gaartay iyo isaga carruurtiisu waa ka duwan yihiin balse walaalihii ayuu kala siman yahay maqaarka qaajaha ah dadkuse waxay uga durkaan in albanismku uu yahay cudur halis ah oo la isku gudbiyo caafimaadaan u baahannahay waxbarashaan u baahannahay war kareemooyinaa jira aa jiraan jirka la marsado kareemooyinkaas waa u baahannahay kareemooyin qoraxda laga marsadaa jirto kareemooyin oo iskinka maqaarka jilciyaa jiro oo loo gashto oo kiyaalyaalaa jiraan oo raybon ah oo inta ka hor hooyadee hooy hooy rabiic fiqiya ii soo dhiibtay maamadaas maasha allah idin aad iyo aadaan waa maanaa qof aad iyo aad igu qaali ah waaye ma fahamtay dadka qaba cudurka albanismka dunida oo idil waa ka siman yihiin faqooqa iyo ku-takrifalka balse qaaradda afrika ayaa loo tiriyaa in lagula kaco takoor xeel dheer kaasi oo muddo dheer soo jiray islamarkaana aysan dowladuhu waxba ka qaban maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka
hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxay ka furtay tababar ku saabsan ka hortagga cudurka covid nteen iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha wariyahayaga yuusuf maxamed maxamuud ayaa warkaasi inoo soo diray tababarkan oo socon doona muddo afar maalmood ah waxaa ka soo qayb galay furitaankiisii agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed agaasimaha laanta lixaad iyo ku-xigeenkiisa agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee laanta lixaad iyo ka qaybgalayaal ka kala socday hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo wasaaradda caafimaadka puntland oo la bari doono maalmahani ka hortagga cudurka coronafirus iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha oo wada jiraa agaasimaha laanta lixaad ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed cabdulaahi cusmaan ismaaciil iyo ku-xigeenkiisa xaawo cumar jibriil ayaa ku booriyey ka qaybgalayaashii tababarkani inay dadaal muujiyaan dibna ugu celiyaan xarumihii ay ka yimaadeen ayraboor dekad xuduud meel walba ha noqotee aan uga hortegi lahayn inay nagu hogaamiso tababarkan aan ka faa'iidaysano marka waxaan warkii waxaan kusoo koobi ka faa'iidaysta dhallinyaraa tihiin tababar waxa weeye nasiib aad u yeelateen marka maadaama ah aynu nahay bahda caafimaadka iyo iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha wax muhiima aynu ka nahay adeegyada aynu bixino marka waxaa la rabaa inaynu insha allah tababarka aynu ka qayb qaadano massajka aynu halkan isugu dhimay inaynu u gudbino bulshada axmed barre waa sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka puntland waxa uu tilmaamayaa waxaa la doonaya dadkan la tababarayo inay faham buuxa ka qaataan
intrapointiga eerboodada markii dadka lasoo degayo travelerska qaabkii loola macaamili lahaa dhinaca kalena waxay ka saaciidaysaa xagga humanitarianiska qaabkii dadka loola macaamili lahaa dadka waxay xaqa u lahaayeen waxaas qofku inay fahmaan dadka health workerska ee markaa ka shaqeynaya goobaha caafimaadka agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed cabdirasaaq maxamed xuseen oo tababarkaani furay ayaa fariin gaar ahaaneed u diray bahda socdaalka iyo jinsiyadda iyo caafimaadka oo wada jiraa bahda een, socdaalkii jinsiyadda een, anigu aan ka mid ahay een, waxaan fariinta aan u diraya maanta waxay tahay een, inay yani ka feejignaadaan een, caabuqan een, sidoo kalena ay dadka ay qaba amba ay ku tuhmaan inuu qaba caabuqan aynan yani discrimination aynan ku sameynin amba xuquuq ay si degdega ula xiriiriyaan een, wasaaradda ku shaqada leh ee wasaaradda caafimaadka yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe
maxaabiista ku jirta xabsiga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa la gaarsiiyey deeq isugu jirta raashin iyo xoolo nool waryaheenna cabdishakuur cusmaan cali ayaa warkaasi inoo soo diray
deeqdani la gaarsiiyey xabsiga magaalada beledweyne ayaa loogu talagalay maxaabiista ku jirta xabsiga waxaanay ka koobneed raashiin iyo xoolo waxaana gaarsiiyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle mudane siraaji sheekh isaaq gudoomiye ku-xigeenka ayaa wuxuu booqday qeybaha uu ka kooban yahay xabsiga waxaana warbixin ka siiyey xaaladda maxaabiista taliyaha xabsiga dhexe ee beledweyne
maanta gaal shiraa waxaa nagu soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabelle mudane siraaji oo iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ee gobolka hiiraan mudane cali jaad brasaabki Een, aad iyo aad u mahadsan yahay horta maanta deeqda noo keeneen deeqa noo keeneen oo gaal shiraha noogu keeneen raashin iyo xoolaba iskugu jiro aad ay ugu mahadsan yihiin iyo booqashadooda midda kaleeto anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaa ka hadlaa in yar oo baahi go- een, ka jirto meeshaan madaxdayna ilaa noo timidi baahidaas oo ah laba dhinacba waa ka jirtaa dhinaca maxkamadaha waa ka jirtaa oo dadka inta soo xiraan ayay dib ayna uula soo fiirin dad waxaa iska jira rumaan iskaga xiran oo hadda xilligii rumaanka a dhaafay nanna laga wadayn wax allaalo nan la xukumin oo jiraan Een, caqabadahaas maxkamadaha horta waa gaarsiinay madaxda noo timi maanta in wax ka qabtaan ilaa anigay nala joogaan anigay wax waliba naga rabaan anaga hayno gacanku hayntooda hayno mas-uuliyaddeeda hayno midda kaleeto waxaa ka hadlayaa daal shiraha mar waliba biyo soo galaan waa ka baxnaa waana ku soo laabanaa
gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa sheegay in maxaabiista loo qabto wax walbay u baahan yihiin waxaana uu sheegay in ka baarlamaan ahaan ay garab taagan yihiin maxaabiista sida ay u heli lahayeen xaquuq dhammaystiran
beledweyne booqashadeenna muhiimaddeeda waxay ahayd inaan ogaanno ee, baahida rasmiga ah ee xabsiga ka jirto ee, maxaabiista noloshooda sida ay tahay muxuu ahaaye hadday ahaan lahayd nolosha asaasiga ah ee daruuriga ah sida cuntadii iyo bahalkii iyo muxuu ahaaye noloshii nafteeda xuquuqdii insaaniga ahayd ee, waxa ay ku xukuman yihiin iyo wadcigooda siduu yahay dhammaan waa daraasaynay ee, guddoomiyahana warkiisa waad dhegaysanayseen si qiimo badan uu uga hadlay taliyaha xabsigana uu warbixiyey keliya waxaan rabaa warkayga inaan ku gunaanado waxa meeshaan aan ka maqalnay inaan gaarsiino madaxdii naga sarraysay ee dowlad goboleedka hirshabelle hadda cusbaa inaan gaarsiino iyadoo qoraal ah iyadoo af ah jawaabta ugu degdegsinyaha badanna inay soo gaartaan rajaynaynaa haddaan waxba laga qabanayna ma imaan lahayn ulajeedkeenna oo keliya waxay tahay inaan imaanno waxa ka jiran aan aragno kadibna aan gudbinno marka saa daraaddeeda wixii meesha aan ka aragnay waa gudbin doonnaa
taliska ciidanka booliiska ee gobolka bari ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka waxay ka sameeyeen xaafado ka mid ah magaalada boosaaso ee xarunta gobolkaasi war qoraal oo ka soo baxay taliska qaybta booliiska ee gobolka bari ayaa waxaa lagu sheegay in howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland howlgalkan ayaa waxaase kaashanayay ciidamada booliiska gobolka bari ee b s f iyo sidoo kale ciidanka b m b f waxaana hogaaminaya taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari gaashaanla sare xuseen maxamed maxamuud waxaana ujeedka howlgalkaasi uu ahaa in la xaqiijiyo ammaanka magaalada boosaaso xilli dhowaan la qorsheynayo in lagu qabto doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda soomaaliya howlgalkani ayaa waxaa inta uu socday ciidamadu ay ku ururinayeen hubka sida sharci darrada ah loogu wato magaalada iyadoo sidoo kalena la baarayay gawaarida waxaana laga fiiqayay murayadaha bacaha madow ee lagu xidhay gawaarida magaaladaasi si kala gooshaysa taliska ciidanka booliiska ee gobolka bari ayaa waxa ay sheegeen in shacabka ay uga mahad celinayaan kaalinta ay ka qaateen howlgalkaasi lagu xaqiijinayo amniga magaaladaasi halka warkaasi aad kala socotaanna waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa soo taraya walaaca qaxootiga eritreyaanka ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee ku dhex yaalla inta u dhexaysa waddamada suudaan iyo eritreya qaxootiga eritreyaanka ah ee ku sugan xerada qaxootiga ee maycayni ee ku taalla xadka u dhexeeya labada dal ee eritreya iyo etoobiya ayaa waxaa soo food saartay war ku saabsan in cunayari xoogan ay haysato iyo raashin la-aan taasi oo keentay in xaaladooda nolosha ay noqoto mid aada u liidataa hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee loo yaqaano u n h c r ayaa waxa ay dalbatay in qolyaha dagaalamaya ay furaan waddo gargaarka bini'aadanimo loo marsiiyo dadka qaxootiga ah ee ku dhibaataysan xadka u dhexeeya labada dal warkii caalamku aad kala socoteen saaka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa cidda warkayaga uu seego waxay dib u heli karaan websaydyada warbaahinta qaranka soomaaliyeed